haatanna ku soo dhowaada barnaamijkai hambalyada iyo heesaha oo ay si wada jiray noola socodsiin doonaan ibraahim xasan daandure iyo weliba nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale barnaamijkan hambalyada iyo heesaha
daandureyow dhambaalka ugu horreeya waxaa nasiib u helay dadka kale ah ibraahim xasan jecelow iyo aabe axmed mawliid iyo hooyo hidaayo xasan abti nuur xasan iyo abti cabdiqaadir xasan hooyo xifaayo xasan hooyo xaali xasan arde axmed xamdi saalax iyo cabdiweli faarax barre ugaas siciid bashiir iyo salmo maxamed cabdulaahi falastiin khaliif yuusuf dhammaan dadkan waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan cabdirasaaq axmed iyo faadumo deerow oo ay gabro ugu dhalatay xerada kaamdhagaxley ee waa xeryaha qaxootiga ee kenya waxaana gabadhaasi loo bixiyey sumaya sumaya waxaan leenahay ha noqoto tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhambaalkana nuur wuxuu nooga yimid aabe maxamed sheekh cabdiqaadir iyo hooyo caaisho sheekh aweys iyo cabdiqaadir shaami iyo xaaskiisa xaliimo sheekh biyoole asli shaami iyo carruurteeda iyo xasan maxamed sheekh nadiifo shaami iyo xusni shaami waxayna taanid u dirayaan zakariya sheekh cumar shaami iyo sumaya abuukar cabdulaahi xuseen oo ku aqalgalaba yidhaahdeen jowhar gaar ahaan xaafadda isnaay waxay leeyihiin arooskiina aamin heesta ugu horraysa aan idiin soo qabanayno waa moogiyo jacayl waxaa qaadaya saalax qaasim naajib
waxaan filaya in dhegaystayaal badani ay ka heleen heestaasi la yaabka lahayd ee uu ku luqeynaya fanaanka saalax qaasim naaji hambalyo aroos ayaan hayaa daanda waxaana inaga soo gaartay dadka kale ah adeer cabdi shire ciyaar jecel iyo qoyskiisa adeer xuseen shire ciyaar jecel iyo qoyskiisa adeer xasan shire ciyaar jecel iyo qoyskiisa adeer diini shire ciyaar jecel iyo qoyskiisa adeer cabdideekh farasle iyo qoyskiisa adeer axmed farasle iyo qoyskiisa adeer cabdi sangaab iyo qoyskiisa adeer bashiir farasle iyo adeer fitaax farasle cabdinuur faarax farasle iyo aadan faarax farasle eedo khataro farasle iyo qoyskeeda eedo faa'iid farasle iyo qoyskeeda iyo eedo aamine farasle iyo qoyskeeda eedo wiilo farasle iyo qoyskeeda eedo dahabo farasle iyo qoyskeeda dhammaan dadkani iyaga oo kala jooga soomaaliya iyo u k iyo maraykanka waxay hambalyo aroos ay u dirayaan cabdulaahi shafeec yuusuf iyo farxiye maxamed cawil oo arooskooda uu ka dhacay magaalada washington ee cariga maraykanka ducadu waa xaggiina ayay yidhaahdeen bahda v o a waxaanu leenahay qoyskaasi cusub allaha ka dhigo kuwii isku waara oo ubad kheyr qabana kala hela aamiin waxaa dhabaalkan uu ka yimid cabdi nuur shariif cali xaashi adeer shariif daahir dheere iyo cabdiqadar shariif daahir ayaale aadan shariif cali xaashi mukhtaar bashiir shariif cumar iyo axmed hiro bashiir iyo cabdiweli shariif cashiir maxamed shariif maxamed fure maxamed gurdan shariif daahir saxan shariif daahir iyo nimco shariif daahir raxmo shariif daahir nasteexo shariif daahir kayro shariif cumar iyo dhammaan asxaabta waxayna hambali gaarsiinayaan maxamuud shariif maxamed fure iyo farax cabdiwaxiid oo aruuskooda uu ka qabsoomay harledi waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulma bashashii barwaaqo aamiin ayaa leenahay aamiin ayaan anuu raaciyay dhinacii heesaha haddii aan aadno waxaan dhegaystayaasheenna u hayaa taageero makaa hela waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta cawaale aadan iyo aamiina afrig
caguudka sare intay tiro leegihiin adaan kugu taamayaa miyaan kaa tegi karaa tilmaam qurux timo hadhaa tiriigu weegtaan calmaday tilmaam qurux timo hadhaa tiriigu weegtaan calmaday hablaha jidhcanguudka sare intay tiro leegihiin adaan ugu taamayaa miyaan kaa tegi karaa
waxaa noo baaqaya xuseen xasan xuseen iyo barkhad cabdirasaaq erday iyo xamse cabdirashiid maxamed cabdinajiib maxamed iyo cabdirashiid cabdulaahi yaasiin doctor gallad warsamo aadan maxamed ibraahim cabaas iyo cabdiqani qorane cabdisalaan saciid cali waash carfaan maxamed macalin iyo cali xasan aadan dhammaan asxaabtan oo kala jooga daafaha caalamka waxa ay tahay niyad dhalasho ay hawada u marinayaan faysal cabdiqadar cabdul iyo marwadiisa zahra cabdi axmed oo uu wiil ugu dhashay magaalada boosaaso wiilkaasi magaciisa lama soo sheegin laakiin waxaan leenahay ha noqda kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray aabe cabdi abikar amiin iyo hooyo suuban cabdi ibraahim iyo doctor amran cabdi abikar iyo odaygeeda ismaaciil cali ibraahim iyo injineer maxamed cabdi abikar iyo marwadiisa leylo barwaaqo hooyo dahabo nuur maxamed iyo hooyo sahre abikar amiin iyo nimco macalin cumar mako macalin cumar mustaf cabdi abikar dhammaanna waxay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan ayaan cabdi abikar iyo cabdulaahi cabdi xuseen oo gabar ugu dhalatay magaalada jowhar gaar ahaan xaafaddanta wadaag waxayna leeyihiin gabadhaasi waxaa loo bixiyey amran cabdulaahi ducaduna waa xaggeena amran waxaan ku leenahay soo weynou noqotay waalidkeed dalkeeda iyo dadkeedaba wax tarta heesta saddexaad aan idiin hayno waa aaminta noo hay waxaa qaadayaa axmed shariif kilar iyo maryam naasir cali
allahe ka tuwe aaminta noha
ogawe xdigaadkeya uurkeekuyaale oonka iiga
hambalyo aroos ayaa gacanteeda ku soo dhacday daanta waxaana naga soo gaartay dadka kale ah diiriye cabdulaahi cabdi iyo fatxi cabdi yuusuf khadar guuleed maxamed iyo mahad kayse xasan iyo haybe nuur qaaje aamine maxamed xuseen qadre maxamed xuseen iyo raxme maxamed xuseen qadan maxamed xuseen khadar maxamed xuseen iyo daahir axmed xuseen cabdirasaaq maxamuud qaaje iyo cabdicasiis maxamuud qaaje cali yuusuf biiki iyo cabdiraxmaan dayib qaaje cali cismaan ibraahim dhammaan dadkaas waxay tahay niyad farxad leh ay gaarsiinayaan cabdi maxamed xuseen oo ku magaca dheer garbo iyo nimco maxamed ciise oo meherkooda uu ka dhacay hoteelka saba wanaag ee deegaanka gaashaamo waxaanu leenahay noqda kuwii isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin waxaa noo baaqayay ibraahim xasan jeceelow iyo aabe axmed mawliid iyo hooyo hidaayo xasan abtinuur xasan abti cabdiqaadir xasan iyo hooyo xifaayo xasan hooyo xaali xasan arde axmed xamdi saalax ugaas saciid bashiir falastiin khaliif yuusuf salme maxamed cabdulaahi dhammaan waxa ayna jecel yihiin inay taaniyo dhalasho gaarsiyaan cabdirasaaq axmed iyo faadumo deerow oo gabdha ugu dhalatay xerada dhagaxley gabadhaasna waxaa loo bixiyey sumayo cabdirasaaq waxayna leeyihiin ducadu waa xaggiina sumaya waxaan ku leenahay soo weynow noqotay waalidkeed iyo dadkeeda iyo dalkeedaba waxtarta aamiin ayaan an u raaciyey heesta ugu dambaysa haddii aan soo qabto daanda waa heesta daalacan waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta axmed cali cigaal iyo aamine cabdulaahi kaahin mande heestaasina waxay ugu dambaysa dhegeystayaal barnaamijkeena hambalyadii heesaha intaan mar kale kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
durdurkii markuu guray daqsintii la saansaday dabayluhu ku qaadee igu nuqu haddaad tidhi u dulqaadan maaye ha igu daalini durdurkii markuu guray daqsintii la saansaday dabayluhu ku qaadee igu nuqu haddaad tidhi u dulqaadan maaye ha igu daalini shaqa waa dadkii soorteen beedel maahe daalacan dhagal maahe wanaba dhawaadiisa xaashaqa waa dadkii soorteen dogsi roob kalili ala dararan oo dhalay dadabiyo aruusa suuda ku fiicane madamba madahuba ama wax laysu diidaa dogsi roob kalili
hambalyo aroos ayaa gacanteeda ku soo dhacday daanta waxaana inaga soo gaartay dadka kale ah diiriye cabdulaahi cabdi iyo wagaag dhegeystayaal barnaamijkii ee hambalyadii heesaha oo halkaasi ku gabagaboobama heesta ugu dambeysana hadda dhegeysanaynay raallina naga ahaada dhinaca farsamada ah inaad dib u maqasheen islamarkaana ay heestaasi dib u soo laabatay gabagabadii dhegeystayaal ayaanu maraynaaye haatana qodob ka mid